dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel
kulan wacan oo wanaagsan meel walba joogtaan ise kastoo maqalkan idinsoo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wareysida oo xilli kastaadaan kala ad maqshaan marka laga reebo habeennaba jimcaha
kursigaasan aasaqae madaxweyne madaxweyne kolidhahaye
waxaan ahay madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda galmudug waxaan ahay madaxweynaha dowladda somalilan
anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda puntland
aniguna waxaan ahaa madaxweynaha khaatumay state
waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state
war ana weliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ii haysid kore waana iilaqobsid kore
anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda everland
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa khamiis jimca soo gelayso taarda ku aasaysan tahay toddobada bisha kooiyo tobnaad ee nofembar sannada labaatan toban iyo sagaal qodobada caawa barnamij aan kusoo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doona xildhibaano ka tirsan baarlamaanka puntland ayaa maanta xil ka qaaday guddoonkii baarlamaanka puntland faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doona sababta ka dambaysa xilka laga qaaday guddoonkii baarlamaanka puntland waxyaabaha kale caawa barnamij aan ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona xiisad ka dhalatay xilka qaadista guddoonka baarlamaanka puntland ayaa ka taagan gobollada sool iyo sanaag waxaan idiin soo gudbi doonaa sooxabiyaal xaalad aan wanaagsan laga soo sheegay qaybo ka mida deegaanada maamulka puntland waxyaabaa kale caawa barnamij aad ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya ayaa ciidamo aada fara badan maanta geysay magaalada mataman ee gobolka hiiraan ee galmudug sababta keentay in ciidamada dowladda halkaasi la geeyey ayaan xog ku saabsan idiinsoo gudbi doona gorob waxyaabaha kale caawa barnamij aad ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona guddiga doorashoonka guddoonka baarlamaanka puntland ayaa maanta la shaaciyay kadib markii xilka laga qaaday guddoonkii baarlamaanka maamulkaasi puntland cabdixakiin maxamed axmed dhooba dahreed waxaan idiinsoo gudbi doonaa saaxiib yaal hadal lahayn iyo xiisad siyaasadoo caawa laga soo sheegayo magaalada garow ee xarunta gobolka nugaale ee puntland maamulka puntland ayaa xukun ku filisay shan nin oo loo haystay in ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal qaabka udhacday maxkamad qaabka u dhacday maxkamaynta raggaasi loo haysto oo ka mid ah shaha dagaalamayaasha al-shabaab waxyaabaha kale caawa barnaamij aa ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona madasha xisbiyada qaran ayaa soo saaray qodobo ay ku dhaliileen dowladda federaalka soomaaliya goror ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal sidoo kale barnaamij waxaa ku dhegaysan doonteen xubintaad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe barnamij waxaa ku dhegaysan doonteen heystaan tibinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigu xasana saaxiibkii sharmaan ka sula ee caawa dhanka farsamada barnaamijka qaabilsan waa mar kale iyo xulashada waraysyada
miyaydan wax isqabto dastuur weeye iska qoran dadkana lagu kala qanciyo qaladka lagu kala saxo
kulanaysan ayaa leena saaxiibyal kusoo dhada barnamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada baydhabo ee gobolka baaya koonfur galbeed oo caawa ay ka taagan tahay xiisad siyaasiyada u dhexaysa guddoonka baarlamaanka maamulkaasi iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafda gareen oo ka dhalatay mudaxileedka baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya magaalada baydhabo ee gobolka baaya koonfur galbeed waxaa caawa ka taagan xiisad u dhexaysa madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garen iyo guddoonka baarlamaanka maamulkaasi cabdiqaadir shariif sheekhuna maye xiisadan ayaa la sheegay intim kadib markii guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaano ka tirsan koonfur galbeed ay madaxweynaha ay ka dalbadeen in uu u sameeyo muddokorniin baarlamaanka maamulkaasi oo bisha diseembar ee sanadkan ku eg muddoxiladkooda xildhibaanada ayaa waxay madaxweynaha ay la wadaageen inaysan banayn doonin kursigooda haddii aysan dowladda federaalka iyo madaxweynaha koonfur galbeed aysan xil ugu dareen ama waqti ugu dareen muddoxiladkooda xildhibaan aadan kheyr oo ka mid a xubnaha baarlamaanka koonfur galbeed oo caawa qadka telefoonka igu warramay ayaan weydiiyey bal xiisada ka tagan caawa koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo ee gobolka baay magacaygu waa aadan xasan xuseen xildhibaan koonfur galbeed baan ka mid ahay marka doorashadii iyo wixii baa hadda abaabulkeedii lagu jiraa annaga mandatka annaga unba kolley oo ka dhammaaday xildhibaanada koonfur galbeed ayagana waxay u diyaar garoobeen in doorashadii ay dib ugu laabtaan oo ay shacabkii dib ugu laabtaan oo si ay kii mar labaad rabay inuu kusoo laabtana kolley waa iska wataa kii afarkii sano un hooshiisii iyo barnaamijkiisii adina qof walba nasiibkiisa hadda shacabkii un baan ku guda jirnaa si annaga dib ugu soo laaban lahaynin oo shaqada annadii meesha inoo joogtay aan ugu wadan lahayn madaxweydkiina gorma ku ogyahay december waa gartay marka ma bilaabatay qaabka loo soo xuli lahaa baarlamaanka idinka idin bedeli lahaa
hadda guddigayaa kolley mar dhow la dhisayaa odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha way kulmeen qaabkii loo soo xuli lahaa iyo wax walba ay ay ku guda jiraan marka doorashadii khilaafi kama taagnaa xildhibaanada un baa qirayaa cidiidina malah shacabkiina qof ay ogol yihiin bay meesha u tagi doonaa ilaaidinkii koonfur galbeed waxaa leeyahay waxaa ka taagan khilaaf u dhexeeya guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha oo ku aadan qaabka loo soo xuli lahaa xildhibaanada adinka idin bedeli lahaa iyo sidoo kale in xildhibaanada ay si joogaan iyo in kale
taas waxay ila tahay inay been ay tahay aysan jirin wax sal iyo raade midna aysan lahayn guddoomiyaha golaha shacabka waa soo dadaalay isbedeladii buu joogay doorashadii goobjoog u ahaa kusimo madaxweyne buu ahaa had iyo jeerna asaa maaraynaya maamul goboleedka isaga iyo madaxweynaha arrintoodii waxba kama halaabsano waa gartay ma jirtaa in kulan aad la qaadateen madaxweynaha oo aad ka dalbateen in muddokorni laydin sameeyo isaguna inka biyadiiday
ta international communityga idna kaa ogolaan mayso adi wax haddaad aad dhoogdhoogayso aad aad isku aadiso cidaad kaa ogolaanaysaaba jirinba meeshan doorasho in la qabto unba ku qoran warqad walba haddii aad akhriisato hoosteeda stationa ku qoran waxaa loo baahan yahay in doorashada raalli laga noqdo gobol walba maamul goboleed walba inay ay taa ay ku shaqeeyaan ani waxaan dhihi lahaa shacabka ha loo shaqeeyo rabitaanka in laga shaqeeyo sida ay hadda koonfur galbeed ay wax kubalanayso waxay ay tahay shacabkii unbaa dib looga celiyay xildhibaanada in ay alla ku roon yahay shacabka rabitaankiis ay ku imaadaan taa waa arrin aada muhiim u ah waana soo dhaweynay annaga waa gartay ma jirta xildhibaano ka tirsan koonfur galbeed in inta madaxweynaha ay la kulmeen iyo guddoonka baarlamaanka xildhibaanada oo dhinac ah in madaxweynaha si toosa uga wada dalbadeen in baarlamaankan waqti lagu diray waqtigiisa madaxweynaha iyo saaxiibadiisna xoogaa ay ka coodaarteen
xildhibaan ahaan annaga waana iska rabnay hase ahaatee wax ku gadmaayo inaad la imaato soo maahan waxaad wax ugu tartan karto waa in la helo ani waxaan dhihi lahaa wax aad aad aad gobolka keliya aad la joogaysa maa rabta mise wax adduunka aad wax ugu darsan karto oo tale aad aad lahaan karto oo oo sooma wagsan wanaagsana in doorashada loo dhigo waa gartay marka haddii madaxweynaha ka dalbateen in muddokorrin laydin sameeyo madaxweyne uu ka biyo diiday may madaxweynaha annaga waan isla qabaynay baarlamaankiisii iyo qadaan baan isla lahayn maalinta isugu kay dambaysay wax walbana adduunku in in ay doorasho ay ay ay jirto unbaa meesha aan aan noogu sheegay muddo kordhin wax ummadi ay ay anfacaysaba aysan ahayn haddii aan rabi lahayn waan rabnay hase ahaatee taa international communityga ka ogolaanayno oo oo ilaa wax walbo aad wax ku heli karto oo haddii aad maamul aad dhisato aad meeshii adi inta inta kuma ekaanaysa adi adduunka wax ku darsanaysa wax ku gadmaayo inaad la imaato waa muhiim ani sida ani ila tahay waa gartay markii la anaga dad burbursan soddon sano dad burbursanan nahay iskuma filanin marka waxaa loo baahan yahay wax adduunyo kaa ogolaanaysa inaad la imaato taa kulli madaxweynaha waa noogu booriyey annagana waa ka ogolaanay inaan shacabkii dib ugu laabano aan aan aan iska soo dhisno dhanka shacabka haddii annaga aan aan hooga annaga tabanayaanoo qof kale u fiican inay la imaadaan aniga waxba uma arko aadan ahaan markii la dooranayay cabdicasiis xasan maxamed lafta garan oo ahaa madaxweynaha labaad ee koonfur galbeed waxaa jirta in xildhibaanada baarlamaanka ee muqdisho laydin geeya diyaara laydinku qaaday ee muqdisho shir ah kula yeesheen madaxda qaranka kadib laydinku soo celiyay baydhabo aad madaxda qaranka heshiis ku gasheen in waqtigiina muddokorrin laydinkugu samayn doono lafta garan arrintii uu ka biyadiiday khilaaf ka dhashana oo hadda madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada u dhexeeyo oo xaalad kale ay wajahaysa koonfur galbeed
taa ani waxaan aan aan kuu sheegi lahaa guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliyeed unba casuumad noo fidiyey isagaa la kulannay ka xildhibaan ahaan uu kolley isagaa federaalkii noo joogo un waxa experience waxa anaga shaqada aan noo taalo iyo oo inna azuumana xaqaan u leenahay waanu u tagnay annaga wax kale hadda aan noo sheegin maba lahayna hase ahaatee doorashada annaga unba ahayd waktiga haysa markaas dhacday doorashada annagana sidii marka shirka ay la yeeshay oo muqdisho ah kula sirteen waxyaabaha ka wada hasheen qayb ma ka ahayd in mudkurrin laydin sameeyo
maya muddo kordhiinta waa laga darnaa ee waa og tahay gobollada una qabateena saaran oo waa iska dhaban yihiin shacabka dhibaatada ay ka muuqato hadda adi aan isla hadlayna waxaa jiro oo biibaxayo ilaa beledweyne iyo dhankan gobolka baay sida degmada berdaal iyo shacabkii unbaa dhiban shacabkana waxaa xilka markaas u haayo golihii shacabka balse shacabkaan kala xirxiran gaarsiin waxaan waxaan kaa rabaa guddoonka baarlamaanka muqdisho shir ayaa kula yeesheen waxyaabay ugu muhiimsanaa oo ka wada hadasheen maxay ahayd
annaga doorashaha soo socotaay doorashadii annaga baarlamaankii koowaad dowlad goboleed koonfur galbeed baan ahayn doorashadii koowaad annaga aan galayna tan bay ahayd qaabka doorashada u dhacayso iyo sida shaqada annaga noo taalo unbaa noo faa'iideynayay waana kasoo faa'iidaysanay insha ma gartaa ma dhaba in guddoonka baarlamaanka marka shir kula yeesheen muqdisho inuu ka dalbadayn inaad doorataan lafta galeen kadibna adinka mudkurin laydin samayn doonaa taas dowladda federaalka iyo koonfur galbeedna kaga baxda madaxdeedii
annaga markaas ballanqaado oo haddi ka xildhibaan ahaan shaqooyinka annaga noo taalo unbaa noo sharxay annagana waa kasoo faa'iidaysanay taa unbaan ku dhihi wax ballanqaada oo dowladda federaalka soomaaliya idin samayso oo ku aadan doorashadiina ma jirta
in aan annagana garataagan yihiin maamul goboleedka markaad tihiin haddii xiriirkeena un federaalka iyo maamul goboleedka xiriirkiisa uu wacnaado waxaa naga ballan ah inaan xiriirkeena inta ka wanaagsan doono unbaa naga ballan qaadeen marka maya laabasho maya kuma jirin annaga marka ad waa og tahay laba sana unbaa waxaan u malaynayaa inaan hal sana waktigaas naga dhinnayd waktiga annaga ma waktiga ani waxaan u garanayaa markii shan bilood iyo wax ka yar ay dhiman yihiin unba oo laga hadli kara ani sida ila tahay heligaas kamaanan hadlin in waktiga annaga aan un soo laabanayno kamaanba hadlinba doorashadan markaay taagnay tan madaxweynaha waa gartay markii la dooranay lafta gareen ee koonfur galbeed dad baa ku dhintay dana lagu xiray ma laga yaabaa in taas si lamid ah doorashadeena ay ka dhacdo dadna ku dhinto dadna ku dhaawacmo annaga annaga ma nihin askar ma nihin waxaan nahay annaga golo shacbaan nahay xataa inkii staff ma wadano waxa isdilayaan waa askar janaanka unbaa taa shaquulaha iyo korneelka looga talagalay annaga qori ma wadano hool baan galna doorashaan galna sanduuq baan leenahay meeshana qori ma soo galo xildhibaan kheyr oo ka madax xubnaha baarlamaanka koonfur galbeed ayuu kaas ahaa oo ii sharaxayay xiisad caawe ka taagan magaalada baydhabo ee gobolka baaya koonfur galbeed taas oo udhexaysa madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka oo ka dhaltay muddo xileedka baarlamaanka koonfur galbeed xulasha wareysyada dhegeysanaysaan raadiyaha cadan oo naga socotaan saaxiibayaal waxaan aadayaa markaan magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ee puntland oo maanta guddoonkii baarlamaanka xilkii xildhibaano ka tirsan maamulkaasi ay ka qaadeen mudanayaasha baarlamaanka puntland ayaa saaka kulan waxay ku yeeshay xarunta golaha wakiilka puntland waana xilka ka qaadeen guddoonkii baarlamaanka maamulkaasi cabdixakiin maxamed axmed dhooba daareed kulankaasi oo soo fadhiisteen ilaa konton iyo saddex mudane ayaa afartan sagaal xubnood oo ka mid a waxay u codeeyeen in xilka laga qaado guddoonka baarlamaanka puntland halka afar kalena ay ka aamuseen waxaana sidaasi xilka lagu qaaday guddoonkii baarlamaanka maamulka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhooba daareed cabdicasiis cabdulaahi cisman oo ah ka-xogeenka guddoonka baarlamaanka puntland ayaa intaas kadib wuxuu ku dhawaaqay guddiga doorashooyinka iyo sidoo kale qaabka loo maray xilka qaadista guddoonka baarlamaanka puntland kalbariga afartan iyo shanaad barigiisa tobnaad mudane guddoomiye mudanayaal tirada kooranku waa konton iyo saddex mudane fasax iyo jiro waa saddex mudane maqnaashuhuna waa toban mudane guddoomiye mudanayaal waxaynu ku furaynaa ayadaha qur-aan kariimka waxaan ku soo dhoweynayaa xildhibaan fu'aad abshir axmed mudana gudoomiye ku soo dhawow sidaad inoogu furtid cod maalmeedkii saaka kow gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada dowladda puntland gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada dowladda puntland og xogayaha guud ee golaha wakiilada dowladda puntland ujeedo mooshin xilka qaadis gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland mudane cabdixakiim maxamed axmed annagoo ah xildhibaanada hoos ku saxiixan waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa mooshin xilka qaadis gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland mudane cabdixakiim maxamed axmed kadib markii uu ku tagrafalay awooddii ay golaha wakiiladu u doorteen oo ahayd xilgudoominta golaha wakiilada dowladda puntland uuna ku dhaqmayey kudhan ku dhaqmi waayey xeerasaadka golaha wakiilada dowladda puntland iyo dastuurka dowladda puntland islamarkaana uu golaha awoodiisa uga faa'iidaystay sida uu je- uu isagu jecel yahay qodobada uu ku tuntay waxaa ka mid ah qodobka konton iyo sagaalaad ee dastuurka dowladda puntland ee sheegaya hay-adaha dowladda inay ka dhexayso wada shaqayn sharciga waafaqsan wuxuu golaha wakiilada dowladda puntland xaruntiisa soo dhoobay maleeshiyo maleeshiyo hubaysan oo soo ururiyey wuxuuna ku tuntay qodobka konton iyo shanaad ee xorosaadka golaha wakiilada dowladda puntland farqadiisa koowaad oo dhigaysa ciidanka golaha wakiilada loo ilmaday shaqada amni ee golaha wakiilada ciidan aan ahayn inaan la soo gelin karin golaha wakiilada ama la keeni karin wuxuu howlka golaha wakiilada la soo galay ilaalo hubaysan taasoo mamnuuc ka ah howlka shirarka golaha wakiilada sida ku xusan qod isla qodobka konton iyo shanaad ee xoroosaadka golaha wakiilada dowladda puntland farqi- ee farqadiisa saddexaad wuxuuna iska indhan tiray tala soo jeedintii guddiga amniga golaha wakiilada dowladda puntland ee qodobka sare ku xusan si uu siiyo awoodda ilaalinta iyo hubinta in howlka shirarka golaha wakiilada laga ilaaliyo hubka iyo ciidanka wuxuu sidoo kale ku gafay marar badan kana bayray iskana indhatiray qodobka kontanaad ee xeeroosaadka golaha wakiilada dowladda puntland ee dhigaya inuu xildhibaanku xaqu leeyahay ixkal- ixkal toosineed wuxuu ka baxay dhexdhexaadnimadii xubnaha marka ay doodu socdaan isagoo xubnaha qaarkood siinaya waqti dheeri ah si ka baxsan qodobka afartan iyo seeda- sideedaad ee xeeroosaadka golaha wakiilada dowladda puntland farqadiisa labaad xarafka ba oo dhigaya in xildhibaan walba uu saddex daqiiqo doodista kusoo koobo wuxuuna si cad uga hor yimid in xildhibaanada aan ka aan la ka- aan la fakarka ahayn isagoo xitaa dooda ka dhexgelaya sidoo kale wuxuu si bareera ugu tuntay qodobka lixdan iyo sagaalaad farqadiisa saddexaad iyo shanaad ee xisaab celinta miisaaniyadda dhaqaale ee golaha wakiilada dowladda puntland wuxuu sidoo kale adeecadda b b c-da ka sheegay dowladda puntland inay dhisteen oo qaybsadeen saddex qabiil taasoo meel ku dhac ku ah sharciga iyo xaqa muwaadiniinta ee sinaanta xilalka dowladda waxaan akhriyayaa insha allah xildhibaanada ku saxiixan xildhibaanka insha allah magaciisaan yeelinayaa sida uu nidaamku yahay xildhibaanku markuu soo gudbiyo loo eego saxiixa ka yaalla oo horey eh, loogu soo eh, looga soo qaaday iyo inuu goobjoog yahay Eh, isla markaana oo xildhibaanku uusan xildhibaan kale markaas uusan wakiilan waxaan aqriyayaa insha allah liiska ku saxiixan xildhibaanku inuu joogo waan hubinaynaa gacanta ayuu taagayaa mudanayaal sida nidaamku uu yahay sidaynu isula socono aada iyo umahadsantihiin xildhibaan cabdicasiis siciid maxamuud mudane deji xildhibaan jaamac yaasiin jaamac xildhibaan raage saalax cismaan xildhibaan daa'uud nuur muuse xildhibaan daawud nuur muuse yuusuf muuse xildhibaan cabdullaahi yuusuf muuse xildhibaan axmed jaamac diiriye xildhibaan cabdiraxmaan xasan siciid xildhibaan xaamud ismaaciil abshir xildhibaan xuseen yaasiin xaaji diiriye xildhibaan cabdirasaaq maxamed sahal xildhibaan faarax maxamed dalmar xildhibaan axmed yaasiin cabdi xildhibaan axmed xariir gaas mutale xildhibaan maxamed maxamuud axmed caalin xildhibaan cabdiraxmaan diiriye carab xildhibaan aadan yuusuf aadan xildhibaan cabdiraxmaan muuse jaamac xildhibaan maxamed axmed cabdi xildhibaan cabdiqaadir xareer xildiid xildhibaan cabdullaahi siciid axmed xildhibaan aweys axmed sardheeye xildhibaan jaabiri samatar cabdiraxmaan jaabiri samatar xildhibaan cabdirasaaq xasan ciise xildhibaan xildhibaan cabdiqani faarax raashane xildhibaan cabdixakiin yuusuf xuseen xildhibaan xuseen axmed nuur xildhibaan cabdiraxmaan siciid faarax xildhibaan cabdisalaam guuleed siciid xildhibaan axmed jaamac cabdulle xildhibaan fu'aad abshir axmed xildhibaan maxamed cabdi warsame weerow xildhibaan muuse siciid xasan ducaale xildhibaan siciid macalin daahir xildhibaan cabdikhadar faarax shaaciye xildhibaan cabdiweli yuusuf warsame xildhibaan sharmaarke cali cilmi xildhibaan mursal cabdi barasle xildhibaan nimco cabdi caarshe xildhibaan cabdikhadar khadar cawin maxamed xildhibaan faysal cumar maxamed xildhibaan cawil xasan daar xildhibaan saleebaan faarax ciise xildhibaan bashiir askar xuseen xildhibaan cabdirasaaq maxamed saalax xildhibaan mahdi saciid xasan xildhibaan ismaaciil cabdi abtiile xildhibaan cabdi siciid kafar dhammaan way wada joogaan mudane guddoomiye konton iyo konton afartan iyo sagaal mudane ayaa ku saxiixan afartan iyo sagaalka mudana way joogaan mudane guddoomiye kusoo dhawow
yaa qaba codka xilka qaadista guddoomiyaha ee booshinka la soo jeediyey loo soo jeediyey guddoomiye cabdixakiim maxamed axmed yaa qaba in booshinkaas xilka qaadista ah loo gacan taago xilka lagaga qaado guddoomiyaha
ku-xigeenka guddoonka baarlamaanka puntland ayuu kaasaxa oo maantii garowa uga dhawaaqay xubnaha soo xuli doona guddoonka bedelaya cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareen oo maanta xildhibaano ka tirsan puntland ay xilka uga qaadeen magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaale puntland iskuday aan ku sameynay in aan la xiriirno guddoonka xilka laga qaaday ee cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareen nooma aysan suurtagelin balse saaxiibayaal wareysyo uu siiyey idaacadda b b c waxuu ku sheegay inuusan aqoonsanayn xilka qaadista ee baarlamaanka puntland uu ku sameeyey wuxuuna sheegay in sharcidarre ay tahay in xildhibaanada baarlamaanka puntland xilka ka qaadan wuxuu sidoo kale uu sheegay in sharcidarre ay tahay in fadh uusan ogeyn uusan furi karin guddoonka baarlamaanka puntland xulasha wareysyada ayay dhegeysanaysaan raadiyaha cadadana waad nagala socotaan saaxiibayaal magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa markaanaadiya madasha xisbiyada qaran ay ku mideen xisbiyada kale ah u d b d horsocod nabadda kulan ileys iyo himilo qaran ayaa soo saaray mabaadiyo siyaasadeed oo madashaasi ay ku midaysan yihiin lix xisbi siyaasadeed uu hogaamiyo madaxweynaha dowladda kumaalgaarka ahayd ee soomaaliya sheekh sharaf sheekh axmed war-saxafeed ka soo baxay madashaas oo ka koobnay sida qodob ayaa looga hadlay arrimo kale ah midnimada ee dadka iyo sidoo kale arrimaha siyaasadeed ee dalka ka jira mid ka mida xubnaha xisbiga himilo qaran ayaa warbaahinta la wadaagay warsaxaafeedka ay soo saareen madasha xisbiyada qaran madasha xisbiyada qaran oo ay ku midoobeen lix xisbi siyaasadeed oo ah tallaabo horu socod loo qaaday dhanka dimuqraadiyiinta iyo hanaanka siyaasadeed ee dalka iyo ilaalinta midnimada madaxbannaanida iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed sida ku cad qodobka saddexaad farqadiisa saddexaad ee dastuurka kumeelgaarka ah madasha xisbiyada qaran waxay u taagan tahay ilaalinta iyo horumarinta xuquuqda muwaadinka soomaaliyeed talinta iyo sarraynta sharciga caddaalad bulsho iyo mid siyaasadeed oo ku dhisan dastuurka iyo xeerarka dalka kala madax bannaanida awoodda sharci dejinta fulinta iyo garsoorka oo leh hannaan ku dhisan isla xisaabtan iyo hufnaan sida uu xeerinaayo qodobka koow iyo tobanaad farqadiisi koowaad dastuurka kumeelgaarka ah madashu waxay aaminsan tahay in muwaadiniinta soomaaliyeed oo dhan iyagoo aan loo eegin lab iyo dhadig xaalad bulsho ama aragti siyaasadeed hayb baahiyaha gaarka ah xirfad afguri xuquuqda iyo waajibaadka ay u siman yihiin sharciga hortiisa sidaa daraaddeed maadaama ay jiraan dhacdooyin iyo xaalado soo noqnoqday oo muujinaya in laanta fulinta ee dawladda ay baalmartay mabaadi'daas aasaasiga ah ee dastuurka iyo saraynta sharciga taas oo halis gelinaysa geedi socodka dawladnimo ee loo dhan yahay sidaa daraaddeed madashu waxay soo jeedinaysaa arrimaha hoos hoos ku xusan kow qodobka koowaad midnimada dal midnimada dalka iyo dadka soomaaliyeed midnimada dalka iyo wadajirka dadka soomaaliyeed waa lama taabtaan lamana kala qaybin karo madashu waxay ka shaqaynaysaa ilaalinta iyo dhiirigelinta midnimada ummadda soomaaliyeed isla markaasna waxay ku baaqaysaa in dawladda federaalka ah ay ka dhabayso wadahadallada ee walaalaheen somalilan si waafaqsan qodobbada dastuuriga ah madashu waxay aaminsan tahay in dastuurka kumeelgaarka ah uu yahay midka ay soomaalidu ku heshiiyeen raalli ahaadaya qodobka labaadaa meeshaan ka maqnay ee qodobka qodobka labaad qodobka labaad waa saraynta dastuurka qodobka koowaad waa taan sheegay midnimada dalka iyo dadka soomaaliyeed qodobka labaadna waa saraynta dastuurka madashu waxay aaminsan tahay dastuurka kumeelgaarka inuu yahay midka ay soomaalidu ku heshiisay la yskuna raacsan yahay oo dhaqangalka ah kaas oo ay ku dhisan yihiin dhammaan hay-adaha dastuuriga ah sidaa daraaddeed laanta fulinta waxaa waajib ku ah dhaqangalkiisa dhowristiisa iyo dhammaystirkiisa madashu waxay ku dhaliilaysaa laanta fulinta ku-xadgudubka bareerka ah iyo ku dhaqanka dastuurka ee soo noqnoqday taas oo shaki gelinaysa in laanta fulinta ay aaminsan tahay dastuurka iyo shuruucda dalalka u yaalla ama dalka u yaalla madashu waxay diyaar u tahay inay ka qaadato kaalin mug leh sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka kumeelgaarka ah kaas oo suurto gelinaya isku haynta ummadda soomaaliyeed qodobka saddexaad ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah iyo xurriyadda muwaadinka madashu waxay u taagan tahay dhowrista iyo ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah iyo xurriyadda muwaadinka waxayna ka soo horjeeddaa ku-takrifalka awoodeed ee dawladda ay ku kacayso iyo aburinta muwaadinka soomaaliyeed madashu waxay aaminsan tahay in la ilaaliyo muwaadin kasta xuquuqdiisii aasaasiga ah ee dastuurku tilmaamay kuwaas oo ay ka mid yihiin kubiiradda iyo abaabulka ururo ama xisbiyo siyaasadeed soo bandhigista ra'yiga xurriyadda hadalka saxaafadda iyo hal-abuurka cilmi baarista ka qaybgalka kulamo ama bannaanbaxyo nabadeed si iyo xurriyadda dhaqdhaqaaqa madashu waxay diiddan tahay falalka gaboodfallada ah ee ay ku kacday dawladda muddadii ay jirtay haddaba si looga hortago soo noqnoqoshada ku-xadgudubka xuquuqda aasaasiga ee muwaadinka soomaaliyeed waxay madashu difaacaysaa xuquuqda muwaadinka iyo dhowrista xurriyadda aasaasiga si waafaqsan dastuurka qodobka afraad oo ah siyaasadda loo dhan yahay loona siman yahay sida ku cad qodobka koowaad farqadiisa koowaad ee dastuurka kumeelgaarka ah dawlad dawladnimada dalka waxay ku dhisan tahay nidaam federaal oo dimuqraadi ah kana kooban laba heer oo dawladeed si waafaqsan qodobka afartan iyo siddeedaad qodobka kontonaad qodobka konton iyo koowaad qodobka boqol iyo labaatanaad iyo eeb dastuurka kumeelgaarka ah oo ku qaybsan nidaamka xisbiyada ee ku qaabaysan nidaamka xisbiyada badan si waafaqsan qodobka afartan iyo toddobaad ee dastuurka kumeelgaarka ah iyo sharci lambar sagaal iyo toban oo ah sharciga xisbiyada siyaasiyeed dalka oo soo baxay toddobiiyo labaatankii juun labada kun iyo lix iyo tobankii madasha oo ka ambaqaadaysa qodobada dastuuriga ah ee kor ku xusan waxay adkaynaysaa in siyaasadda loo dhan yahay loona siman yahay suurtogelinta doorashooyin labada kun iyo labaatanka labada kun labaatan iyo kow ay tahay mas-uuliyad wadareed ay wada xaajoodkoodana dhammaan ka wada qayb galaan dhammaan dawladda dhexe dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka xisbiyada siyaasadeed bulshada rayidka kuwaas oo udubdhexaad u ah qabsoomidda doorashooyin qaran oo hannaan hergelin daafuran si aqbalaadda natiijooyinka doorashooyinka ay u noqoto meelmar looga fogaado qalalaasa siyaasadeed sidoo kale si doorasho wadar ogol ah ay u suurto gasho waxay madashu ku baraarujinaysaa guddiga doorashooyinka qaranka in uu ka madax bannaanaado xukuumadda iyo xakamaynteeda siyaasadeed kuna shaqayso ilaalinta dimuqraadiyadda iyo daafurnaanta sida ku cad qodobka boqol iyo tobanaad iyo qodobka boqol kow iyo tobanaad g xarafkiisa g ee dastuurka kumeelgaarka ah madashu waxay aaminsan tahay wada shaqayn iyo iskaashi dhab ah oo ay yeeshaan dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka si loo xoojiyo siyaasadda loo dhan yahay loona siman yahay islamarkaasna suurto geliso doorashooyin daahfuran qodobka shanaad arrimaha doorashooyinka labada kun labaatanka labada kun labaatan iyo kow marka la eego sooyaalka siyaasadeed ee dalka labaatankii sannoo lasoo dhaafay doorashooyinku waxay ku qabsoomi jireen wakhtigii loogu talagalay iyadoo awoodda dawladeedna la isugu wareejin jiray si sharci ah oo dimuqraadi ah oo nabadgelyo ku dhisan dhaqankaas siyaasadeed wuxuu gundhig u yahay hanaqaadka dimuqraadiyadda iyo dawladnimada soomaaliyeed haddaba si loo joogteeyo dhaqankaas wanaagsan waa in doorashooyinka qaranku ay ku qabsoomaan wakhtiga uu dastuurka u asteeyey si aan dib u dhac lahayn waana inay noqdaan kuwo daahfuran oo taladoodu laga wada qayb galay sidaas darteed madashu waxay caddaynaysaa in aysan marnaba aqbali doonin muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha dastuuriga ah hadda jira iskuday kasta oo loogu gogol xaaraayo muddo kordhin ama habraac doorasho oo keeni kara boob ama kushubasho taas oo horseedi kara burbur ku yimaada dawladnimada curdanka ah qodobka lixaad ilaalinta nidaamka federaalka sida ku cad ama sida uu qabo qodobka saddexaad farqadiisii afaraad ee dastuurka kumeelgaarka ah jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay ku dhisan tahay mabaadi'da asaasiga ah ee awood qaybsiga nidaamka federaalka wuxuuna u baahan yahay in si dhab ah loogu dhaqmo lana ilaaliyo mabaadi'da dastuuriga ah oo ay ka mid yihiin wada shaqayn ku dhisan iskaashi iyo tala wadaag sida ay tilmaamayaan qodobada kontonaad konton iyo koowaad konton iyo labaad konton iyo saddexaad iyo qodobka boqol iyo labaatanaad ee dastuurka kumeelgaarka ah sidaa darteed madashu waxay xoojinaysaa nidaamka federaalka iyo mabaadi'da dastuuriga ah ee wada shaqaynta labada heer dawladeed jamhuuriyadda federaalka soomaaliya haddaba si loogu guulaysto wada shaqaynta labada heer ee dawladda ee dawladnimo waa in la soo saaraa heshiisyo iyo go'aanno siyaasadeed kuwaas oo hagaya siyaasadda loo dhan yahay dalka islamarkaana tixraac u noqonaysa arrimaha soo socda dhammaantood intaas kadib xasan sheekh maxamuud iyo sheekh sharaf sheekh axmed ayaa si wadajir ah waxay dhalilo kala dun u jeesheen dowladda federaalka soomaaliya waxayna ku dhaleen in xilligan dowladda federaalka soomaaliya hogaansho maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xasan cali khayre aysan u diyaar ahayn in dalka doorasho ay ka dhacdo waxayna sidoo kale ay sheegeen in aan laskaga hari doonin haddii doorasho aysan qaban annagu marka dowladda maxaan ka rabnaa madasha xisbiyada qaran waxay u taagan tahay inta laga dhawaajiyey dabcan guddoomiyahana uu sii sharixi doono xuquuqda muwaadinka saraynta dastuurka iyo sharciga aburinta iyo cadaadiska waxa lagu haayo dadka in laga daayo iyo mustaqbal saaxada siyaasadda inay furan tahay dadku siyaasiyan inay hadli karaan siyaasadda saaxada telefishkaa ka haysaso wiilkaaga shaqadaa laga soo eriya hooyadan xalay xafladdaasay ka qayb gashay maxaan ku idhahdaaye waxaa laga eriyaa gabadheeda muxuu ahaay ciidamada booliiska ku jirtaa laga soo eriya ama militariyeedaa laga soo eriya agaasimahani nikaax nin hebel oo mucaarada gabadhiisoo la nikaaxsanayo ka qayb galay beri shaqada waa laga eriyaa waxaasi waa waa waa waa ka barya wixii la dhihi jiray waa waxaasi waa lagu soo noogay horaal loogu soo noogay waddo saxa maa ka joogaan leenahay dowladda dowladda maxaan ka rabnaa marka dowladda waxaas dowladda hal midaan ka rabnaa dowladda qaanuunka inay ku dhaqantaan rabnaa bes dowladdu sarraynta qaanuunka inay ixtiraamtaan rabnaa bes ganacsatadaa magaalada joogto tahdiidka lagu hayo maalin walba godka looga yeeraa oo hay-adaha inta la yimaado laleeyahay soo xira ee shaqaalaha xagga keena waa waa la iskriin garaynaya keen taleefonkaaga adiga dabakac gurigaaga ugey waxaasoo dhan dawladi waa yeeli kartaa waxaasoo dhan dawladi waa yeeli kartaa laakiin goorma yeeli kartaa qaanuunka markay usoo martay yeeli kartaa buugga yarkaa dastuurka ah tilmaamayo goormaa qofka muwaadinkaa la baari karaa gurigiisa goormaa la baari karaa isaga goormaa xorriyadda laga qaadi karaa see looga qaadi karaa war waddadaasna usoo mar waddadaas hala maro beledkan dowladdeenna maalinna qaanuunka kuma leexanin sideedaba ayadoo ku leexan karta xataa oo wax u diidaya aanay jirin saas um- uguma leexan jawaari ha la rido mukhtaar roobow ha la soo xiro maxaan wabaydhabasaan hala waxaad fiiri mukhtaar roobow dowladdan wiilasha maxkamadaha ay u magacaabatay u jooga ayaga inay uga goyso muxuu ahaaye eh, warqad lagu soo qabto dowladdu ma awoodi waayo etoobiyaan iisoo qaba diyaarad iisoo saar qarab meel ii giri ilaa maanta waa ku jiraa wax lagu haysta qaanuun lagu haysta lama yaqaan iyo cid haysa wax lagu ha- waa gar daran yahay iyo waa gar leeyahay iyo maba joogtaba laakiin qofka xorriyaddiisa haddii laga qaado iyadoon sharciga loo marin xabsi ma ahana waa afduub waaye qofkaas waa la afduubta lama xabisin xabsi waxa waaye dawlaa iskale qaanuunaa lagu galaa qaanuunaana looga soo baxaa xabsiga laakiin haddaan qaanuun lagu galaynin qofka xorriyadiisa lagu qaadaayo xabsi ma ahana waa qofoo u afduuban yahay ama kooxoo u afduuban yahay dad badanaana sidaas ah dad badana xabsiyada ku jiro oo oo sharciga waqtigu tilmaamayay iyo siduu u tilmaamayay u xirneen dowladdu waxaan leenahay qaanuunka ku dhaqato waa qodob waa ku dhiirigelinaynaa mar kale iyo mar kale iyo mar kale ixtiraamka dastuurka iyo qawaaniinta dalka waa ku adkaynaynaa waana ku dhiirigelinaynaa dadka soomaaliyeedna waa ku dhiirigelinaynaa waxaan qaanuun ahayn inay iska diidaan waxaan qaanuun ahayn maya inay dhahaan iska diidaan waa ku dhiirigelinaynaa annagaana bannaanka la taagan waxaan qaanuun ahayn waa la diidaa ama dastuur aan ahayn ama sharci shareecadaan waafaqsani ha soo haray siyaasadda dowladda waxaan leenahay ama saaxada siyaasadda soo kooba ama lama shiri kala dhaha ama kala dhaha muxuu yidhi hasha muxuu ahay dabada go-aan ee guuj- ee goojinaysaan geeraadaad boqon ku tahay ma ahayd gooji ama ha goojinina geela guga da-aayo waa kaa guga dhalaayo guga dhalaayo waxaan rabnaa dowladda ama waddadan caburinaadhe ama xaggan ka dhacaadhe ama intaan yeelaadhe twenty twenty twenty twenty one doorashaa lagaaga fadhiyaa war cad ma yahay doorashada iyo hay-adaha dastuuriga waktigooda la kordhina inaan jooga jeclaaya mid odagii barbaaran la yiri ee yiri ma aniga inaan jooga jeclaaya inaan jooga jeclaaya madaxda dowladda laga yeeli maayo maalina lagu daraa oo si qaab darra lagu daraa haddii processka uu bilow annaga masalan maxaa nagu dhacay waana lagu eedeya waana la yidhaha dhowr dhowr bilowdaa kororsakan maanaan kororsanin annaga waktigii loogu talagalay waktigii ku dhawaayo suurtagalka eedaan proceska bilaawday proceska duruufaha jira awgeed proceskaa jiitama oktoobar soomaha hadda bisha soo socota oktoobar soomaha bisha lasoo dhaafay oktoobar xildhibaanaa joogay oo doornaay oktoobar xildhibaanaa joogay oo doornaay kuwo kalena sa- waxay daydka la dooranayo way garanayeen meesha lagu dooranayo way garanayeen dadka dooranayo way garanayeen arrinta dhismaha ciidamada qaranka sida qaranka ama qalabka sida khatar weynaa ka soo socota waayeel waxaa la yidhi maalinuu cabsadaa ilmuhuna maxaa la yidhi habeenkii ani cabsi weynaa ay ugu jirta saraaxa inaa idiin sheegaan rabaa ciidan habeen la qoraayo oo nabad sugudso qorayso oo laba dowladood keliya loo diraayo ani ma fahmin saraaxa ani maalinkii aan wax gartay ciidanka waxaa la yidhaha rigo aa laga qori jira rigo ma soo gaarteen shuruudaa jirta dadka waa loo sheegaa igaar dheerdheer oo tootoosanaa imaanaysa kan soo bixi kan soo bixi kan soo bixi kan soo bixi imtixaanaa laga qaada hadday ku guulaysteen waa la qaada haddii kalena guryahooda ay aadayaan muxuu yahay ciidanka nabadsugudda qorayso muxuu yahay ciidanka nabadsugudda qorayso oo laga qarinayo taliyayaasha maxaa taliyayaasha looga qarinaa ciidankaas ma waxaa loo samaynaya inay amni sugaan ma u malaynayo maxay rabaan inay qabtaan waxaa la rabaa inay qabtaan wax kuwa ka horreeyey ay ku fashilmeen khad axmar khad axmar waaye arrintaas we never accept that never ever never ever ciidan wuxuu leeyahay sharci sida loo samaynayo broseskiisa annaga waxaan rabnaa kan inay wax kasta raacaan ciidan gaara oo loo samaysanayo in dad lagu dhibaateeyo lan naqbal lan naqbal walan naqbal waxaan rabaa inaan u gudbo arrimaha doorashooyinka dalkan aniga waxaan aaminsanahay ku qanacsanahay afarta sano qof walba inuu nasiibkiisa baroobeeyo shaqeeyo waxu qabo kara qabto afarta sano markay dhammaato doorasho xura oo xalaala oo loo siman yaha sameeyo hadduu guulaysto lala shaqeeyo hadduu guulaysto waayana aayar oo u baxo ani hadda lix sana ka maqanaa soo maha madaxtooyada maxaa iga hallaaba oo iiga jeediin wax iga hallaaba lama arko mas-uuliyadda ayadaa shidaha ayadaa dhiba dal aan dhaqaalo lahayn oon hay-adihii jilcan yihiin oo qof walba qaylinaya maxaa ugu soo cararaysaa waxaa ugu soo carartay lama arko allaahumma inaad leedahay war waxbaad ka qaban karta allaahumma inaad leedahay waxbaad ka qaban karta marka waxaan leeyahay madaxweynahayga saaxiibkaay soomaalidu waa ku sharfeen waa dad fiican qayladu waa isgaartay dacwadaada anaa lay haystaa aniga adigana heshiis maaha bal maxaan samaynaa soomaalidii hadda meel aan ka maran la'ah war ninka ani ra-isul wasaaraan ka dhigay madaxweyne kama dhigay maba dhegaysanayaan madaxweynehu haddii ay jiraan dad kuu sacbinaya been kuu sheegaayo beenay kuu sheegaayo soomaalidu inteeda badan kuma faraxsana saa wax ku wadi meesha xalkaan rabaa inaan tilmaamo hadda marka meesha xalkaa waxa waaye dowladdu inay bannaanka soo dhigto moodalka ama qaabka doorashooyinka bannaanka soo dhigto laysugu yimaado laga wada doodo lagu wada heshiiyo doorashada lagu aado haddii asaga loogu celiyo waa ogolnahaysaan garbaha uga gelaynaa waa ballan laakiin xalaal ha ahaato habeen cad habeen madow maahay maalin ha la keeno nidaamka doorashada ha laga wada tashado haddii la dooro waana sidii saaxiibadda ka horreeyey ha sameeya madaxweynuhu sharaf ay u tahaye marka doorashada marka waxaa ku dhex jira habka ay dowladdu u waddo ani hadda xoog ogaal maahay laakiin qiyaasteedaan rabaa inaan idiin sheego silsiladda dheere isdaba joogta ee ka soo bilaabata baydhabo hirshabeelle galmudug meesha la yidhaha juba jubbaland iyo puntland waxay muujinaya dowladdu inay u diyaargaroobayso dadka jooga inay xoog ku daadiso dad cusub oo xoogaga waطaniyiinta ah mase waa ka yarayaa meeshaas dad dowladda xiriir fiican la leh oo waxay rabaan ka shaqeeya inay meesha keenaan taas doorasho ma noqonaysaa marka
xasan sheekh maxamuud iyo sheekh sharaf sheekh axmed ayay kuwaas ahaayeen oo dowladda federaalka soomaaliya sida arkaysin dhaliilahaas u jeedinayay kulana sunderland saaxiibyaal puntland ayaa markaan dib ugu laabanayaa deegaano ka mid a gobolka sanaag ee puntland ayaa waxaa looga dhawaaqay go-aano looga soo horjeedo xilka kaastii maanta xildhibaano ka tirsan baarlamaanka puntland ay ku sameeyeen guddoonkii baarlamaanka maamulkaasi cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed odayaasha qeybaha kaladuwan bulshada gobolka sanaag gaar ahaan degmada badhan ee maamulka puntland ayaa sheegay in taageersan yihiin guddoonka xilka laga qaaday waxaana coddeer ay ku sheegeen shacabka inay taageersan yihiin dhooba daareed islamarkaasna ay go-aano ka soo saari doonaan kasii mid ahaanshaha arrimaha maamulka puntland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa sheegay inuusan wixii haatan ka dambeeya ku xisaabtami doonin qeybo ka mida gobolka sanaag kana tashan doono xukuumaddiisa gudoomiyii hore xilka ka qaaday ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inuu dib u bilaaban doono gobolka sanag islamarkaasna bulshada la yeelan doono kulamo looga hadlayo weerarka uu sheegay in madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uu kusoo qaaday kulanasin ayaanlena saaxiibyaal xulashada wareysada ay dhageysanaysaan galmudug ayaa markaan dib ugu soo laabayn waxaan aadayaa magaalada mataman oo ka tirsan ee gobolka hiiraan galmudugna ay ka arrimiso taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ciidan booliis ay wax maanta ay geeyeen magaalada mataban ee gobolka hiiraan ee galmudug macnaha hadda si toosa hawshiisa shaqo u bilaabay saldhigga booliiska degmadaasi kadib markii xoog ka tirsan ciidamada elsunna halkaasi ciidamada xoogga dalka qeybta kooiyo labaatanaad ay kala wareegeen dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadaasi la geeyo degmada mataman ee gobolka hiiraan ay yihiin kuwo ku filan sugidda amniga degmadaasi islamarkaasna shacabka ugu baaqay inaan la shaqeyn ciidanka boliiska ee dowladda federaalk soomaaliya maanta ay geysay magaalada mataman ee gobolka hiiraan ee galmudug maalmo ka hor ayay ahayd markii dowladda federaalk soomaaliya ay si rasma ula wareegtay gacan ku-haynta magaalada mataman ee gobolka hiiraan kadib markii halkaasi ay in ka badan toban sana ay maamulayaan ciidamo ka tirsan kuwa ururka hele sunna intaana ka bixin saaxiibayaal dhuusamareeb haddaan markaan aadno magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaa weli goodaan ku jira hogaamiyaasha sare ee elsunna waxaana sidoo kale la sheegayaa in halkaasi qeybo ka mid hogaamiyaashaasi ay xaalad caafimaad ay ku haysato madax xukuumadda galmudug ayaa la sheegayaa in xanuun uu kusoo wajahayay ee xarunta inji uu ku sugan yahay islamarkaasna halkaasi ay ku godoomiyeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxaana la sheegayaa in ciidamada amniga ee sugaya ama ku hareeraysan guriga madax xukuumadda galmudug uu ka degan yahay dhuusamareeb in ay u diideen in la geeyo xaramo caafimaad si halkaasi xaaladdiisa caafimaad loogu dabiibo qayb gudoomiya barnamijka inta soo gaaran waxaad kusoo dhawaatan kalamaan
war kalamaanay waxaan maqli jiray warkii hore war soo dhaaf waa yeel isdardaray baa yimid meeqa meelodow hee ka jabay buntlandan ka dhacday dhagaha faraha la geliyey masaajidyada miyaa laga qunuuday ma farolaageeti markii rag ku dharbaahay maya nabadii noolaala iska bareejeen mareegaalkacyood baa garoowa tegey warwarka ii daayo oo madaxweynaha buntland siciidanni wuxuu iska bareejeeyey khayriya farmaajo hadda guddoomiyihii baarlamaanka dhoobadaareed oo ayaanta lagu xamanayay dhanka nabad iyo nolol xaluu buudka kula tuntay saakare shaarubuhu ku soohday ku soohday ku soohday marka axmed madoobe ayaa heesay wuxuu yidhi sidii jawaaru dhoobanaa u eryo wakaa xalay we dharweyngeliyo bedelay guddoon baarlamaankiiye waa jacaylkii aan kursiga ku ogey alla qacday is arkeen isqoonsadeenoo kaalay fannaaniinta casriga maxaa loola yaabayo odayaashiiyaa maqalaadaye war dhoobo daaradii qaar ka tirsan baarlamaanka puntland inay farmaajaysiina lagu xaminay laakiin saaka waxay hurduda ka kaceen ayagoo diniyeysan oo kaale xali markii seexanaaya maxay ahaayeen war intay hurdayeen baa funaanadihii laga bedela nabadiya nolol ku qornayd warnimiyaw dagooshan la duguda dani walka ka horeeyey haa dalka may andan eh wajacaylkii kursiga u qabney alla qacday is arkeen isqoonsadeenay warnimaya waa marantihiine guddoomiye xil laga qaada arrintu waa ka weyn tahay meeshana dad badan ayaa ku dhinta xalay kuwo badanna waa ku dhaawacmeen maskiran maqaayad ku laha xataa waa salfadeen marka meesha waa laysku murxaye meel si nabada xilka layskaga qaada ma aha war waa waalan tahay adiga yaa dhintay yaa ku weyddiiyey yaa xilka ku guulaystaa lagu yidhi war guddoomiyihii baarlamaanka puntland dhooba gareen xala sakhdii dhexe intaan xilka laga qaadin ayuu hadlay wuxuu yidhi xukuumaddii puntlandaa soo weerartay baarlamaanka xaruntiisii qaas ahaan madaxweynaha iyo ilaaladiisii ayaa weerarka soo qaadoo xaruntii qabsaday dadna ku laayey warwar ma haysin guddoomiyaha baarlamaanka puntland wuxuu yidhi xilli baarlamaanka la qabsadayba ma ogi baarlamaankana fasax uu ku jiray oo waa xirnaa kala fadhiga xalay sakhdii dhexe ayaa xildhibaan kasta gurigiis looga togayo labaatan kun oo dollar la sii ciyaalka xaafaddana markhaati ay yihiin hadda xilli baarlamaanka la furay iyo xilli cod la qaaday iyo xilli xilkii laga qaaday maba ugu yidhi xilliga ou dhooba sheegaayo ciyaal xaafadaadba ma soo jeedin saaxabow quudkaas runtiisa waayano intuu jiifiya xali lagu tashtino markaasaa roosadiisa saaka loo soo dhejiyey ma jirto horta horaa loo yidhi ninkii seexdaa siciis dibi dhalay mugga guddoomiyaha puntland lacag imaaraadka ka timidaan u malayhaa in lagu miray
wajacaylkiyan kursiga u qabney alla lacagi dhibaata weynaaye war guddoomiyaha cusuba midkaan beddeli doono isna ma lacag baa lagu dooranayaa aryaadhaha lacag iyo lixaadba waa laysku daraahe anigu waxaan dhihi lahaay how beri gaashow buugaa dhacde bulshada maala baaba'a beri gaashow buugaa jirte bulshada maala baaba'a haye arbow cabdille puntland garan mayside bugi kama dhacdo xamarna maaha kudayo puntland kudayo warwar ma aysiin baran waa laga banaabaxaa la yidhi ma awalay baraakooyin adiga kuu dhex fafadhiyeen calankii buntlandna waa laga siibaa la yidhi kii somalilanna waa surteenaa la yidhi aryaa maqayaaree yeesheen war sareeyow manusqaamow ka nasiibkaana saar siduu yahay aan eegne way war waxaa la yidhi haddaad aragtid xoolaha dadkoo lagu ciyaaraayo maamulxumada joogtoo dhan baa lagu ogaadaaye beerihiiyo wax soo saarku way naga dhexeeyaane dekeddii canshuuruhuna way naga dhexeeyaane laamiyada magaaladuna way naga dhexeeyaane mooshinka iyo lacaguhuna way naga dhexeeyaane turkiga iyo beesha caalamkuna way naga dhexeeyaan jaamac iswaal iyo doolimoota way naga dhexeeyaane qadar iyo imaaraadku way naga dhexeeyaane madxafkiiyo tiyaataruhu way naga dhexeeyaane qof wuxuu ku faaniya ka weyn maamul goboleede ayadana ku soo koob inta ayaanan sii badin waxaad ka ilowday balse beesasoo dheel mata naga dhaxay
war guddoomiyaha xilka laga qaaday ee puntland talaa loo jeediyey waxaana la yidhi marka hore aqbal xilkaqaadista dhacday sheeg khaladaadkii dhacay ee loo maray xilkaqaadistaadii sheeg lacagaha laaluushka xidda bixisay sheeg lacagtaasi meesha ay ka timid dadka u sheeg danta laga leeyahay baarlamaanka oo la afduubay ha caroon oo deegaankaaga iyo maamulkaaga ka qayb qaado deganaanshiyihiisa ha qabyaaladeyn xulgufta siyaasadeed askartii ilaalada ahayd ee baarlamaanka difaacaysay mogtooda iyo xaqooda u dood oo meel u saar garsoorka u gudbay khaladaadka dhacay u sheeg dadka gruubka afduubay sharciga misana afgembiga ku qabsaday golaha sharci dejinta taladaasna waxaa bixiyey nin la yidhaha mustafa asbaro nin how afkaagan ku xusuusaahe madax xanuuna idilee kaniinka asbiraaha intuu ku dambeeyey war taladaasaan ku xasuustaye shalay mid la mida waxaa bixiyey dictor maxaa cabdika boose yaa kaasu maxamed siyaad barrow takhtaru ahaaye tanyadkii ma gambahaayay hoogaa oo maxamed siyaadna ma somalilan dhakhtar u ahayd war gaboose ilaa hadduu dhakhtar yahay wasaarado badan wasiiruu ka soo noqday naga dhegaysta warka wuxuu yidhi doorashadii u dambaysay ee dhacday dadka somalilan waa ku kala qaybsameen ewalmay asiga qandii ugu jireen wuxuuna yidhi somalilan waxaa ka talisa koox dadkii kala geysay maamulkeediina waa soo koob buu yidhi oo gobolladii dalka farahay ka sii baxayaan marka muuse biixi waxaan kula talinayaa buu yidhi inuu intishaarka kooxda iska bixiyo bulshada dhex galo xaqiiqada soo ogaado war gabar somalilan ingiriiska wakiil uga ahayd oo ayaan la yidhaahdo ayaa sheergaraysay hadalka dictor gaboose kadibna xilkiyaa laga qaaday warwar ma hayside intii ay ku sheergaraysana xilkiyaa laga qaaday war anigu waxaan la yaabanahay soomaaliya meel kastaba guruub baa xukuma haddana wax dulqaada ma laha kooxaha hadda jira war dulqaadyarada ma nabad iyo nool ay ka barteen iyagaa qofkii dhaliilaba qarandumis ku tilmaami jiray oo hadda nabad iyo nolol qof dhaliilay miyaan qarandumis ahayn warwar ma haysaane mudasha xisbiyada dalka ayaa maanta shir qabsaday madaxweynihii hore xasan sheekh oo qudbeeye wuxuu yidhi halay gooji ama ha goojine geela guga dhalaya ayaad ka mid tahay wuxuuna ula jeeday dowladdu haddiida ahma ha oggolaatee laba kun iyo kow iyo labaatanka doorashaa laga rabaa war madaxweynihii hore sheekh shariif wuxuu yidhi dadka oo dhan ayaa igu dhegan oo waxay leeyihin farmaajo adaar raisul wasaare ka dhigay ee naga qabo war sheekh shariif isaga iyo ciddii ku dhegganay u taallaaye farmaajo hadda waa madaxweyne raiisul wasaare maaha war xoogga xisbiyiintu waxay sheekha ku haystaan maxaad farmaajo dadku u bartay xoogagga wadaniyuuntuba waxay leeyihiin farmaajo sheekh shariif madaxweyne kama dhigina waa la tartamay waana ka guulaystay war xildhibaan cusoble wuxuu yidhi iyadoon maqaamka muqdisho meel la saarin doorasha ma dhacayso warna miya umaysiin lahaa lama aw shariif iyoonay hasin sheegsadikeeye hirjohagaaleen hilkina meertuu uniiba baalgamuunde ee madawiinnimada derbin fidhiine mayniin haysadan maday isaaqow aniguna waxaan ku dhihi lahay horena loo yidhi dadkaaga dhinac ka raac yaadan dhumine dhinac ka raac
warnimada waxaa la leeyahay madaxweyne alsayid axmed madoobe mar labaad doorashada in lagu celsho u oggolaadee maxaa ka jira warkaas aagah jaa oowam sayidkii waanu dooranay waa maxay doorashada kale war madaxdii laga xirxiray gobolka gedo ardisada baa la geeyaa la yidhi maxaa ka jira war naga aamus ardisaabiyi muqdisho waa mataane war wasiirka maaliyadda ee jubbaland xamara roogaleelay maanamal hirnamay ka jira war guddii doorashooyinka galmudug odayaashaan xaraynaynahay dhahene maxaa ka jira war beledweyne weli baahiyaa ka jirto dadkii mucaaw caawino wanaagsani ma gaarina layidhi maxaa ka jira warashii baydhowbi ee wadaha layidhi maxaa ka jira war dhagxaanta muqdisho furitaankooda ma dhowaa layidhi maxaa ka jira horta nabad iyo nolol magicii waa bedesheenaa la yidhi maxaa ka jira bigsi iyo horumaray la baxeenaa layidhi maxaa ka jira ammaanihii adeegay la baxeenaa layidhi maxaa ka jira xawaaladay furteenaa la yidhi maxaa ka jira shabeellada dhexe kaalmaan u baahanahee yidhiheena maxaa ka jira war shabaab kaartadii dagaalka way bedeleen baa layidhi oo guddoomiyaashii degmooyinka bay habeenkii guryahooda bamba kula tuurayaan baa layidhi ee maxaa ka jira war kii shabeellaha hoosena ka dhimiday kii shabeellaha dhehena ka dhimiday maxaa ka jira meehatilin weydiyaasuna waaba ogdaa horta madaxweynaha galmudug waa la sii yaqaanahaa la yidhi maxaa ka jira khadiijo cumar firis khilaafkoodii waa la xaliyaa layidhi maxaa ka jira xilalkooday u baqeenaa la yidhi maxaa ka jira war guddoomiya cumar firis rawa afrika waa adaa layidhi maxaa ka jira idinka maxaa ka jira idiinaan magaga badan maxaa ka jira war janaal sakiya waxay tidhi haddii ciidanku bac kasii leeyahay saxaafadduna bac kasii ayay leedahay maxaa ka jira saxaafaddu inay bac ka sii leedahay anaa markhaati ka ah war boosaaso shan shabaabaa lagu toogtaa layidhi maxaa ka jira war shabakadii duleedka muqdisho u qaabilsaneed al-shabaab maxkamadda ammaanta la soo taagay waryaa degmooyin muqdisho ka mida ciidamo layidhaha ilaalada shacabka amnigooda sugayaa layidhi maxaa ka jira war ciidanka shabaabka waa ka cabsadaana la yidhi maxaa ka jira aryaa cabso ambaha cabsanina waxaan ku leehay dadkaaga dhinac ka raac yaadan dhumine dhinac ka raac
way mahadsanyihiin saaxiibada xubinta kalmaan barnaamijka intaas shacabka ku dhiya waxaan kaga tegay heestaan tani kula dambe waan dileenaa saaxiibayaal guul iyo gobonabo
dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad bulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad bulaaqay noqotee Yeah.
dambeetoon dib u bixiyaan ka dardaarmee ka digtoonow dad dhulaaqay noqotee dayn dambeetoon dib u bixiyaan ka dardaarmee ka digtoonow dad dhulaaqay noqotee
Thank you.